wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ka daafurtay tababar ku saabsan oo ololaynta qoondada haweenka doonaya inay ka mid noqdaan hay-adaha kala duwan ee hirshabelle iyadoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle faadumo cadow oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow iyo faadumo oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada jowhar ayaa ka mahad celiyey barnaamijkan maanta laga daafuray degmada jowhar gabdhihii ayaa la shaqaalaysiinayaa ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha fursadan muhiimka inoo keentay aada iyo aad inaa uga faa'iidaysano salaan kadib maanta waxaan u joognaa ololaha shaqaalaysiinta gabdhaha agaasimayaashii agaasimo waxeedyada waxaan ognahay inaan aada ugu yarnahay marka hore horta waxaan rabaa dowladda inay kasoo saarto sharciyo gabdhaha caddaynayo xaquuqda ay ku leeyihiin markii wasaaradaha la qaybinayo intaasoo wasaaradood waxaa iskale gabdhaha bacdi salaan annaga waxaynoo leedahay farxaddeena horta waxaan aniga la dhihi karaa boqolkiiba boqol waay wixii aan raadinaynay yaa maanta waxaan ku leeyaha nala hor dhigay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa sheegay in wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabelle ay barnaamijkan uga faa'iideynayso haweenka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada maamulka hirshabelle ogaada gabdhaha in dhiirigelinaya siyaasadda madaxweynaha dowladdeena waaye cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe qayb ka tahay in madaxda xafiisyada ay qayb ka naqdaan waxaa example idinkaga fulan idinkaga filan bis inaysan madaxweynaha hadalka een agaasimaha guud wasaaradda haweenka iyo agaasimaha kala guud macnaha gabdhaha in la dhiirigeliyo gabdhaha ayagaa laga rabaa inay soo doontaan xilalka ayagaa laga rabaa inay shaqooyinka ay soo aadaan horta taasaa rabaa horta inaan doodo badan maalmaha lixda maalin halkaan aan usoo laaban doono waxaan rabnaa doodo waxaa jiri doono sida aada xafiisyada ama agaasimo guud aa ugu tartamaysaan sida aad shaqadaasi aada u rabtaan inaa u qabataan sida madax qaybadada gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee hirshabelle oo si rasmi u daafuray kulanka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay barnaamijkan looga faa'iideynayo haweenka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada hirshabelle ugu horeyn waxaan ku faraxsanahay inaan maanta halkaan iskugu nimaadno waxaan rajeynayaa inuu yahay seminaarkii ama workshopkii ugu tirada badnaa ee haween ama gabdho intaana kasoo qayb galaan waxayna u tahay farxad iyo reereen gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle maanta waxay haystaan fursad wanaagsan fursaddan waxaana siiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe mashruucan waxaa maalgelinaya bankiga adduunka mashruucan waxaa layidhaha women in government gabdhaha inay ku biiraan shaqaalaha dowladda heerarkooda ugu sarreeya hadday ahaan lahayd agaasimayaal guud agaasimo waaxeedyo agaasimo qaybeedyo